asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu hiraafail akhyaaray melolbisin roogdaanha ka dhowaada warka hiraabnimo ee idaacadda raadiyaha baydhabo qodobada una hasiinka gudbi doona hiraabnimadan weliba kumid ahaa madaxweyne qoorqoor iyo ra-iisul wasaare rooble oo kulan weeldhadee cabdiwahaab absimeed oo tuma maalmood kureed reed lahandhi ee afduubadi mayeeta sababta baajidi shirkii iyo kaballansanaayeen madaxda dowlad goboleedyada ee gorowe maraykanka oo walaaca kuma wajahay haaladda soomaaliya kureed khilaafa shaldhagali madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble tayada shaqaalaha caafimaadka galmudug oo korlanqaadi iyo warka hiraabnimo saasaata weliba siinkahayne keewa haneewa litocdur ee dilaaga ee dunida mar kale hiraafayl akhyaaray weliba waa hiraabnimo asnin ow taariikhda weliba kabeeginta labaatanka bila sagaala setembar sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka akhyaaray haanas weliba ahaayana qodobada hiraabnimadan warshoonka door karoonay idaacadda raadiyaha baydhabo haatan inas diyaariya warka hiraabnimo oo faahfaahsan insha allah hiraafayl dhegaystayaal ka bilaawna qodobkan koreeya hiraabnimadan warkaan oo waliba usanagadaga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee waliba yo xalayo kulan gaar ah waliba yo heshiisyon kuderina madmadowgii waayahan markaas shaldhagalay sida iyo ogaadeen warbaahinada kulanka oo goordhow markaasi kulanka oo saacado badan qaaday iyo weliba madaxweyne qoorqoor ayaa hogto la helay weliba sheegahayna inayonka heliyeen horguf siyaasadeed oo indhexayta taniyo markii xafiifbahay khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa kumadahaayay dhinacyadii iska dhow waa dhinacyadii iska howli xalinta khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble balse weliba la sheegay inuusi dhinaca farmaajo uusan janjeeri taasi weliba ra-iisul wasaare rooble uusa kabii diiday sidoo kale dhinacyo shal duwan oo niska jara siyaasiyiin iyo dad kale yaa horay weliba on ka dhaliilana madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor in doorshay saxdaha ay isu markaasin qaadano ama ku qaadano khilaafkaasi xalintan bahdanayay ee madaxda federaalka isla markaasna dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isu markaasaynan galna lama dhexdhexaada waliba laka eedeeyay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor in markaasayusa dhinaca iyo weliba madaxweyne farmaajo usan janjare taasi weliba ra-iisul wasaaraha usiina kabidiidii waamwaankii weliba maalmihii lahdhaafay welibai wadeen madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis lafti garan iyo weliba madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor walyaabo laskahay inta badan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne farmaajo ayaa weliba ohayana xilku qaadaystayey fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee heedda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa taasi weliba farmaajo usiina warqadi ra-iisul wasaaraha hilko kuruuji agaasimaha sayd useer qaadacay taasi iyana ha ku bilaawatay khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ilaa iyo haddana may og meeluu iska dambeeyi doonaa weliba guuldaraysaday dadaaladii iyo markaasi horkahayeen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye axmed cabdikaariye qoorqoor iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed lafti garan ee weliba la kaxaliyay khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble oo haatan diri heer markaasi laquusa dhexdhexaadintiyo inkastoo puntland iyo markaasi ka dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonta madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ilo ka dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee maxamed xuseen rooble ee warbaahinada weliba yoon sheegana in uu ka meelo laku saaray madmadowga indhexay ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor oo weliba lamada mas-uuliyo hal buuxda iyo deerena inaga kale rofeor cabdiwahaab cabdisamed oo weliba kumadhayo aqoon-yahanida soomaalida dalka kenya kanool yaa xalay reedheli horeyadiisa kureed muddo toma maalmood eh oo weliba la haysaday sidii xaqiijiyeen helidiisa dhankan oo weliba falanqeeyo siyaasadeed oo weliba waraysi siiyey b b c da iyo laantaafka soomaaliga ee v o e da ayaa weliba arbaaday siyeedii sebtembar ee labada kun iyo labaatan kowkalako qafaaladay magaalada nairobi ee dalka kenya iyadoo weliba la waayay meel uus markaasay kasuunyiyo tan iyo markaasay cabdiwahaab abdisamed ayaa markaasay caankahay inuus eed antaageray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo inuusa afligaa day jiray cid kasta oo weliba ra-yahaanha ku horjeeda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ilaa iyo hadda sir rasmi ee maynshaacineeda haysatay cabdiwahaab habhaato xubno ka dhow helshay iyo weliba sheegayna in markaasi iyo haysadeen ciidamada ammaanka ee kenya gaar ahaan sirdoonka kenya brofesor cabdiwahaab yaa weydiiyey ayaa markaasi diiday inuu iswal faahfaahin ee kubiyay sababaha lan afduubade habaato weliba uu sheegay in xaaladiisa faylata iyadoo weliba markaasi lugyaabo news dhowaan ku hadala walaayadhi iyo weliba sida lanqafaaladay iyo dadka galansikahaaye ee tan iyo muddadaas tobanka maalmood ha ku wareegitay xaaska haasjey cabdiwahaab xaliimo maxamed yaa horey mareedayti ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble inuusu kalog lahaayey afduubka lankan habaato redian markaasi inkulnagadi hadalkaasi markaasi sheegtay in markaas la galaday sadala kuhigada xubno kumid ee qoysshay ee cabdiwahaab ee dalanjeedi ra-iisul wasaare rooble iyo weliba xaliimo maxamed iyo kacadaadiday taageerayaasha farmaajo salan sumcad dili ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble weli warka hiraabnimoah idaacaddi raadiah baydhaba ayaana dhugunsahaytan dhegeystayaal haddaba weliba unu kor surumi doogne maybaaji sababta ee shirkiyo markaasi ka balansanaayeen madaxda dowlad goboleedada ee ka furmi lahay garoowe riidandhaaya kakooy shirkii wadajirkii markaasi oo ilaamiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay markaas iska kooyi doonaan magaalada garoowe ee puntland labaatiyo kowka ilaa iyo labaatiyo sideeda bilan setembar labada kun iyo labaatiyo kowka sida markaasi warbaahin qeejeen ilo ka dhow kulanka weliba markaasi madaxda maamul goboleedyada iyo weldan sababta shaantii baaqashada weliba laga sheegay in markaasi hajeediin kukoyti madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo muqdisho kulumi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweyne qoorqoor iyo ra-iisul wasaare rooble ee ku wada hadalay siday shirka lambalari lahaayey islamarkaana uusan gudoomin lahay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya sidiiyo markaasi uu siina xog weydarsi doorashooyinka qobsooma meeliyo walmarahayan iyo weliba welwelka madaxda dowlad goboleedyada ku qaban in khilaafka koldhaxay farmaajo uus markaasi saameeya doorashada soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor yaa markaasi la kulanka ra-iisul wasaare rooble kureed madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka wargeliya amaan sheegay in markaasi la baajiyay shirsho se kulanka lambalaari saasaatowna markaasi lankumaarana ku qeybgalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weliba ka qanciyay madaxda dowlad goboleedyada axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in markaasi kulanka ee madaxda maamul goboleedyada kaweeldha doonaan garoowe labaatiyo kowka ilaa iyo labaatiyo sideeda bilan ee setembar in dhax ku qeybgeliyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda silan dardargeliya howlaha doorashooyinkiiyo weliba sidii lankuwada talada lahaye dhamaystirka howlaha doorashooyinka oo weliba meel wanaagsan madahayan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo weliba uus magaalada muqdisho kuwada kulmuus reedanka bilaabahaya wadahadal shay dhicisoowe ee weliba halkuusan karaadihaya khilaafkan dhexay madaxweynaha mudahileejay dhammaade ama madaxweynaha hadda weliba villa soomaaliya rooge iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiasiis lafta garan oo weliba usiina kumad ahay madaxdii waanwaanta kuwadi magaalada muqdisho iyo reedanka nagad iyo magaalada baydhabo maalmo ka hor usoona markaasay kulmisha duwan kubada magaalada baydhabo weli warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo ayaana dhugunsahaytan akhyaaray dhinaga kale haddiinu fiirina wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya oo weliba kaaladaayeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo magaalada dhuusmareeb tababar ka saabsan maareynta iyo daaweynta xaaladaha nafa xaaladaha nafa xaaladaha nafaqadarada ee weliba ilmaha ku yar shanta sana aan ka gebagabeeyeen tiro kumid ee shaqaalaha ku shaqeeyeen xarumaha xarumaha nafaqada ee dowlad goboleedka galmudug hanase weliba muddo afar maalmood ay qaadlaayeen tababarkan weliba lakabardow sidii lan isku kaalada lahaayay iyo weliba habka wanaagsan ee weliba nafaqeynta awlaadi yaryar maxamed cali xiirey madaxa nafaqada ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug yaa sharaxay ujeedka tababarkan lanqabada shaqaalaha caafimaadka welibana uu sheegay in markaasi shaqaalaha ay ku faa-iideysadeen maalmihii u socday tababarka madaxa xoogta iyo weliba khidmeynta qeybta nafaqada ee wasaaradda caafimaadka federaalk aadan maxamed nuur oo dhinishay ku hadale faa-iidada tababarkan iyo usiina weeladow shaqaalaha caafimaadkee sheegay in markii lamaad galmudug laga qabade salan dhaqangeliyay habracyadan degsan wasaaradda caafimaadka federaalka taasi weli ballan faa-iideeyay wasaarado caafimaadka dowlad goboleedyada inka dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor abduuli maxamed axmed oo xiri tababarkan yaa shaqaalaha caafimaadka galmudug kala dardaarmay inay suhufugan ka shaqeeyaan bulshadiio dhegeystayaal weli warka hiraabnimo iyo dhuunsaaytana dhinaga kale weliba jareel leh odur oo weliba dilaa ee welibana kumid ahaa waa jadeecada oo weliba badiyaaba ka dhiyaayaan awlaada welibana la garday humad ama qandho daran oo weliba qabadaas awlaada hamiga awlaada hamiga cuntadii markaasi naga awlaada lumiyaayeen welibana markaasi ka lumaayana dhiniga cuntada jadeecadiiyan markaasi dhibaatooyin kasheeni korta haddii markaasi lanku hortagna welibana laku qaado kore indhabeel inkastoo ay jaraan daawooyin lan isticmaalo dhiniga dhaqaatiirta caafimaadka haddana weliba lan ogola lan ogaaday geed mareerka inuuse iyo kan ka haboon oo weliba lanka tacaalow bukaanka iyo markaasi jadaecada haleele ogaaw laamaha mareerka iyo markaasi la diiriye diirkana laamaha ayaa markaasi laka qaada biyo hamiinkii kolyo markaasi weliba waa kuus bari an markaasi lakaga wajiye qof ka qaba jadaacadan way ka dhigeen jadaacadiya muddooyinkii dadambeeyey weliba ayay nagatay to weliba suuyin ayaa hanhalaagaasa ama hanridadaasa owlaadiya dhiir weliba dhexayta dacdiyo saddex jar ilaa iyo weliba toban sano jarka dhegeystayaal haddiinu fiirina dhinaga kala mareykanka weliba uu walaaca ku muujiyay xaaladda soomaaliya kureed khilaafka shal dhagalay farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble saraakiil mareykanka ayaa walaaca ka walacsan xaaladda soomaaliya kureed markii afduubkan higraan taliil farah oo hayti gabar ku tirsan hay-adda sirdoonka ee nilza weliba horseeday khilaaf ogan oo weliba shal dhagalay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida uuse qoray wargeyska washington post saraakiishan mareykanka ayaa hadda qabaa su-aalo la xiriira xeerka xasilooni darada soomaaliya iyo haddii istaraatiijiyada washington ee weliba ka eedan soomaaliya ee baahanta isbedel siyaasadeed oo dhabe michael mcwale oo ku tirsan guddiga arrimaha banaanka ee aqalka wakiilada mareykanka ee soomaaliya islamarkaasna ee jamhuuri markaasi lah kudoorado takis iyo sheegay inus aid in la socda khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya saasaatowna eedan kuwala cadsanyay meeli soomaaliya ay kuwajahantaa iyadoo weliba ciidamada mareykankiiyo ku baxeen soomaaliya oo weliba al-qaa-idiya dhiirigelin ku xili waliba kudhiwali ku dhiyay afghanistan waa dhab in al-shabaab taasi iyo maskaxdiiyo ka hayeen yan eri michel haddii soomaaliya iyo markaasi isqabqabsiga inku dhammaana weli waa halis weliba markaasi awoodana iniyo halisgeliyan danaha mareykanka iyo dhulka mareykanka nasiib daro sanado badan oo weliba mareykanka uusa taageeraya ciidamada soomaaliya ee welibana iska biyay malaayiin dollar taasi oo weliba walbadan ku bedelna xasiloonidada soomaaliya yanari majal macadda tallaabada xigta ee weliba mareykanka usan qaada doona soomaaliya balse weliba cad in khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble uusa dhaawaca uusa dhaawacay kalsoonidii laga qabay dowladda federaalk soomaaliya waraar jumacdi ha kubahya fiiska arrimaha afrika ee weliba wasaaradda arrimaha banaanka mareykanka alkeri weliba ka buuriyaane farmaajo iyo roble iniyosnabeedayon xaliyan khilaafsho saasaatowniyosi buuxda diiradii on saaran in doorashooyinka soomaaliya weliba la gebagabeeyay iyadoo weliba reedland dhakownan in lahaynyan lakaari qoraalka jimcadi ha kubahya fiiska arrimaha afrika ee wasaaradda arrimaha banaanka mareykanka waraalkan yaa intaasi kasii daray in doorashooyinkiiyo muhiim yoonayin amniga xasiloonida iyo weliba barwaaqada mustaqbalka guud ahaan soomaaliya akhyaaray guud ahaan weliba intaa gabagabeene warkii raabnamaysan kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhaba ee magaalada baydhaba cabdulaahi salaad aadam xidig ee warkaasi saari dhegeystayaal waana siina dareersiyahay weliba farsameeya xasan jookar intii warkan kulamada dhegeystayaal iyo saaxiib yaal un ridan ku kulmaan mashan tabnay amaana allah